kadib shaqaaqo rasaas ay ka mid ahayd oo xalay aan iraahday shalay ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada hargeysa ayaa waxaa la xiray suxufiyiin toban ka badan oo ku sugnaa goobtaasi warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo dirta wariyaha v o e da sagal mustafa xasan nuur kadib shaqaaqadii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada hargeysa waxaa dhacday in ka badan shan iyo toban wariye oo ku sugnaa goobta in ciidamada ammaanku ay xabsiga dhigaan guddoomiyaha ururka saxaafadda somalilan zakariye axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xadhigga wariyayaashaasi tirada badan waxaan maanta si silsileed caawa aan u qabanaynaa dhacdadii maanta dhacday sida ay bulshadu la socoto ama maanta laga warhayay dhacda ka dhacday jeelka weyn ee magaalada hargeysa halkaasoo markii ay dhacdadu dhacday ay qaar ka mida warbaahin sigeen saxafiyiinta somalilan ee ka howlgala xarumaha warbaahineeda kala duwan iyo kuwo ka howlgala barahooda bulshadaba halkaas oo markii hawshaasi ay dhacday runtii ciidankii halkaa joogay ay xidhxidheen saxafiyiin tiradoodu ay gaadhaysa ilaa imika intaanu aanu ogaanay ilaa shan iyo toban saxafi oo meelo kala duwan ku xidhan oo ay ku jireen laba hablood arrintaasoo markii hawshaasi dhacdada laga soo dareeray aanu kala kala macamla amaanu la hadalnay mas-uuliyiinta amniga gaar ahaana taliyaha ciidamada booliska oo aanu arrintaasi aanu kala xaalay runtiina uu aad iyo aad uga mahad celinayno in markiiba hablihii gaar ahaana sagal mustafe oo v o e ka howlgasha markiiba oo ku jirtay saldhigga dhexe iyo naciimaba la sii daayey oo iyaga aan shuruudna lanagu xidhin waxba lanagu xidhin markii uu taliyo naga aqbalay wili labada hablood waynu sii daynaynaa intii kale ee soo hadhay oo saldhigyo kala duwan ku xidhan waxaa anaga noo suurto gashay kasowja ahaan inaanu iyadoo xilli dambe ay ahayd aanu tagno saldhigga dhexe oo ahaa halkii ugu weynaa ayaanu islahayn saxafiyiintu way ku xidhan yihiin laakiin aanu ugu tegnay sagal mustafe iyo shan saxafi oo kale oo ku xidhan dhanka kale guddoomiyaha saxaafadda somalilan zakariya waxa uu sheegay inaanay weli ku guulaysan sii deynta qaar ka mida saxafiyiintii la xidhay islamarkaasina ay ka howlgeli doonaan arrintan iminka caaw ahaan habeennimo nooga dhacday oo markii sidii hawshaan ugu jirnay xilli dambe noqotayna waanu ka ballanay taliyaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amnigaba in berri aanu kasii anbaqaadno halkaa oo laga wada hadlo sidii bal saxafiyiinta tiradooda iyo loo sugi lahaa iyo xarumahaba sidii aan uga howlgali lahayn hawshaas sidii aan isaga dhamayn lahayn mustafa xasan nuur v o a hargeysa